qumba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna
ismaqal haboon dhegayste kuna soo dhowow barnaamijka hoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kubcinta garaadka qoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u salay ardada hereerka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa markaad jaamacadda timaado waxawaaye waxaa lagaa rabaa cilmi baaris waxaa lagaa rabaa muxuu ahaa inaadan hal buug ku koobnaanin waxaa lagaa rabaa akhris badan waxaa lagaa rabaa tusaale ahaan luqadii aad wax kusoo baranaysa maybe luqad ka duwan inaad aad wax ku barato sidee ardaygu uga gudbi karaa caqabadaha waxbarasho ee marxaladda koowaad ee jaamacadda ilaah baa mahadle alxamdulilah ilaahay baa ii suurageliyey dadaalkayga iyo joodigeega iyo caqliyadeyda kadib kalagu gaaray marka dadaal iyo juhdi iyo karti in la muujiyo oo lagu dadaal waxaa rabtid hadafkaa rabtid inaa gaartid dadaal intee leeg ayuu ku bixiyey ibraahim jibriil in kaalinta koowaad uu u galo ardada ay fasalka wada dhigtaan qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi hagaag markuu ardaygu idlaysto tacliinta dugsiga sare waxa uu hamiyaa inuu u gudbo heerka xiga waxbarashada ee jaamacadda taasi oo uu kala kulmo caqabado ka bilowda habxulashada kuliyaddu ku habboon waxaa sidoo kale culaysyo kasoo wajahdaa la qabsashada tacliinta jaamacadeed haddaba sidee ardaygu uga gudbi karaa caqabadaha waxbarasho ee heerka jaamacadeed weydiintaas iyo kuwo kale oo la xiriira ayaan hordhigay aadan derow oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka ugu horreynna waxaan weydiiyey waxa uu ardaygu u baahan yahay marka uu idlaysto waxbarashada dugsiga sare dabcan ardayga markii uu dugsiga sare dhammeeyo waa marka la dhihi karo ardaygan waa maajuur sababta loo dhihi karana waxay tahay ardayga marka ugu horreysay iskuul ayaa la geeyey iskuulkaas labiiyo toban sano ayuu soo dhiganayay sida caadiga ah oo muxuu ahaa nidaamiga ah waalidaana dabcan ka mas-uul ah marka ugu horreeya oo iskuulka lagu geynayo laakiin wixii ka dambeeyo oo iskuulka markii uu qofkan soo dhammeeyo wuxuu kusoo biiray waxa loo yaqaano xilliga qaangaarka oo qofkan asiga ay tahay inuu iswado asiga ay tahay inuu magaalada soo galo jaamacadihii iska fiirfiiriyo go-aamo qaato so waa xilliga la dhihi karo ardaygan wuxuu u baahan yahay nolosha uu soo galay in wax badan laga dhiso ayuu u baahan yahay waxyaabaha ugu horeeyo oo haddii aan su-aashaas si toosa u galo waxyaabaha ugu horeeya oo ardayga la dhihi karo wuu u baahan yahay waxaa ka mid a ardayga asiga ayaa xilligaas oo kale u baahan inuu isbartaba sababta aan u leeyahayna waxay tahay qof waxaa jiro tusaale ahaan raba inuu waxbarashada sii wato sidoo kale waxaa jiri karo qof raba inuu fildiga waxbarashadaba ka baxo oo uu tusaale ahaan ganacsi iska galo ama guur iska aado iyo reer so waxaan dhihi karaa waa xilliga oo qofka ay tahay noloshiisa inuu asiga fahmo diyaarma u tahay inaad wax barato mise diyaar uma tihid oo nolol kaleenta iyo waxyaabo kale ayaad rabtaa inaad geshid so waa xilligay ugu habboon tahay inuu qofka go-aamadiisa iyo noloshiisa maareeyo oo la rabo inuu muxuu ahaa go-aamadaasi oo kale uu gaaro maxay yihiin caqabadaha ku horgudban ardada marka ay bilaabayaan jaamacadda inta aan su-aashaas ka jawaabin waxaan rabay inaan aan waxyar ku daro xulashada iyo xilliga ardayga uu kasoo baxo dugsiga sare iyo waqtiga u dhexeeyo jaamacadda waxaa jira tusaale ahaan waxa loo yaqaano bere university colleges ayaa tusaale ahaan waa colleejo ka horeeyo inta jaamacadda aan la bilaabin taasoo waddankeena aysan ka hirgelisaneen ayaa waxay qeyb ka noqon karaan in ay wanaajiyaan xulashada qofkaas jaamacadaha kasoo baxo dugsiyada sare kasoo baxo inuu jaamacad fiican ku biiro ama xulasho fiican samaysto waxyaabahaas o dhan waalidkii iyo inta hadda ustaadka ka dhawaajiyo ustaad warsame ka dhawaajiyey ayay waxay unoqon kartaa kabid ay unoqon kartaa taasoo aan hadda waddankeena aan lahayn bere university collegeska waxay noqdaan tusaale ahaan hal sano ama laba sano ayay ardada ku qaataan taasoo aan hadda waddankeena ka jirin halkaas sano tusaale ahaan ardada hadda dugsi sare ka baxaan toosay waxay u yimaadaan jaamacadda jaamacaddiyaa laga yaabaa inuu uu immediately afar sano uu kaga baxo laakiin hal sano ayay ahayd inuu barbarationkaas uu soo galo taasoo aan waddankeena laga helin haddaan u imaado su-aasha ah caqabadaha caqabadaha waxay ka bilaaban karaan in ardayga sida ugu horeysaba markii uu soo galaba dabcan inuu la qabsan waayo waxbarashadii waxbarashada inuu la qabsan waayo waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah ardaygii oo aan u diyaarsanayn waxbarasho heer jaamacadeed aan u diyaarsanayn tusaale ahaan dugsiyadeena sare uma tababarna in ardaygan heer jaamacadeed ay gaarsiiyeen dugsi sare uu kasoo baxay waa run inuu imtixaanka kusoo baasay shahaado wato laakiin markii ay timaado researchka iyo preparationka iyo buwaagta waaweyn ee la dhigaayo maadooyinkan ka adag maadooyinkii hore laga yaabo luqadihii inay luqadii wax kusoo bartay ardayga oo carabi ay tahay ama english ay tahay jaamacaddii carabi noqoto waxyaabahaasoo dhan iswaafajintooda ayaa marka horeba challengiga koowaad noqon karo waxyaabaha challengeska kale oo imaan kara waxaa ka mid ah in uu ardayga heli waayo marka ugu horeysa ee jaamacadaha uu yimaado gacanqabashadii gacanqabasho ku filan inuusan helin ardayga gacanqabasho ku filan wuxuu ka heli lahaa waalidka wuxuu ka heli lahaa colleague ama asxaabta wuxuu ka heli lahaa macalinka jaamacadda wuxuu ka heli lahaa qolayaha pre-university collegeska iyo waxyaabahaas oo dhan soo gaabiskaas soo jiroo dhan waxay keeni karaan ardayga in gacanqabashadii uu u baahnaa oo dhammaystiran inuusan helin waxyaabaha kale oo imaan karo ama challengeska noqon karo waxaa kamid ah in uu ardayga networking uu sameyn waayo networkingkii waxa waaye tusaale ahaan asxaab fiican jaamacadda markii la yimaado waxay u baahan tahay in ardayga uu la qabsado bulshadii waxaa laga yaabaa ardayga inuu bulshada la qabsan waayo bulshada la qabsan waayo macnaheedu waxa waaye tusaale ahaan laba dhinac way saameynaysaa ardayga wadankiisa joogana way saameyne ardayga hadduu wadanka ka baxana aaday u saameynaysaa ardayga haddii uu wadanka ka baxo waaba dhibaatada usii dheer waxaa kamid noqon karto in ardaygii waxa loo yaqaano inuu soo xiiso macnaa inuu hiloobo wadankiisa u hiloobo oo immediately shaqada uu ka tagaba maxuu ahaa waxbarashadiiba ka drop gareeyo taasaa dhici karto challengeska kaloo imaan kara waxaa kamid ah in ardayga uu manage garayn waayo qarashaadka waxbarashada iyo iyo iyo iyo iyo qaabka ugu habboon ee muxuu ahaa inuu jaamacadda waalidka ilaan mas-uuliyad badan iskama saarayaan ardayga qof weyn oo qaangaare waaye lacagaa loo dhiibay bangiga ku shub jaamacadda waqtigeeda ilaali waxyaabahaas oo dhan buwaagti gado managing manigii iyo muxuu ahaa lacagahaas inuu ardayga sidii ugu fiicneed u habbooneed u qarash gareeyo ayaa dhibaato noqon karto waxyaabahaas oo dhan isku soo biiraya marka waxay keeni karaan si dhaqsi ah in ardaygii waxbarashada ula qabsan waayo kana daroob gareeyo jaamacaddii intaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha keeni karo in challengeska ugu badan waa mahadsantahay ma la dhihi karaa waxaa jira waajibaad ay gabeen waalidka jaamacadda iyo ardadaba una baahan in la iftiimiyo gaabiska dhinac kastaba waa ka jiraa haddana markii la yidhaahdo aan ka bilaabo tusaale ahaan jaamacadaha jaamacadaha waxaan dhihi karnaa hadda shaqada ay haayaan jaamacadaha dhiig joojinay u badan tahay dhiig joojinay u badan tahay marka aan leeyahay waxa waaye jaamacadaha waddankan waxay ka bilowdeen ayadoo aysan jaamacado ka jirin standardka caalamiga ah ee aan u baahan nahayna dabcan hadda waqtiga la jooga ma gaari karaan mana gaarin laakiin still waxyaabo badan oo laga gaabiyey way jiri karaan oo ay ka mid tahay tusaale ahaan wacyigelinta ardadaas iyo weliba in la diyaariyo loo diyaariyo in ay waxbartaan ay waxbarasho heer jaamacadeeda si fiican sidii la rabay ay wax ugu bartaan waxyaabo badan oo loo diyaarin kara ardada way yihiin jaamacadaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay u furan yihiin for business ay u furan yihiin for business ay u furan yihiin marka aan leeyahay arday laga yaabo shahaadadiisii xataa inaan aan la qiimeynin la qiimeynin la verify garaynin oo inay saxan tahay in kalenta aan la ogaanin haddii uu keensado lacag uu rabana inuu jaamacaddan dhigto waxaa laga yaabaa ardaygan in lasoo dhaweeyo oo la dhaho kaalay oo jaamacadan kuu dhigaynaa waxbaro in la dhaha laga yaabaa oo aanan la dhihin waxaa ku ficnaan lahayd inaad lagu dhigo barbaration iyo lagu geliyo oo muxuu ahaa laba sano saddex sano lagu fiiriyo inaa xataa jaamacad aad gaartay in lagu fiiriyo taas waa gaabiska jaamacadaha iyo in sometimes ay business ay noqdaan oo aysan fiirinin waxbarashada iyo qiimaha ay ardaygaas u leedahay mustaqbalkiisa saameynta ay ku leedahay taas waa qeybta koobaad qeybta waalidka waalidka oo tusaale ahaan ilmaha dhalay aada waalidiinteena weliba gaar ahaan soomaalida waalidkii waxaa ka bilaabay ustaad warsama oo aan asigaba wax soo baranin laga yaaba inuusan heerkan jaamacadda iyo waxyaabahaasi ardaygan ku kontrooli karin la daalaadhacayo in ilmahan uu helo qotalyoonkiisi iyo nololmaalmeedkiisi iyo waxaa laga yaabaa inuusan ku kontrooli karin waxbarashadii guidansiga u baahnaa iyo hagidii iyo la socoshadii iyo waxyaabahaas inuusan siin karinaa laga yaabaa taasoo ayadana keentay dhanka waalidka inuu gaabis ka jiro ardayda waxaan dhihi karaa muxuu ahaa gaabiska ugu badan dhankooda ka jiraa oo ah ardayda waxay ardaygan asigaa yaqaano noloshiisa markii uu dugsiga sare kasoo baxo ardaygan da wuxuu ku jiraa lix iyo toban ayuu xagga kasoo maray macnaha diintan islaamkana ma hadduu qofkan shan iyo toban sano uu soo gaaray waa waaqan gaaray oo waxawaaye inuu noloshiisa maaraya way tahay xilligaas ayay tahay ardayga in uu ogaado haddii uu rabo inuu waxbarto iyo haddii uu rabo inuu shaqaysto haddii uu rabo inuu guursado ay tahay tusaale ahaan go-aanka uu qaatay oo ah inuu jaamacad dhigto waxa waaye waa go-aan adag waa nolol adag u baahan in muxuu ahaa aada laisugu diyaariyo la challenge gareeyo loo rafto habeen iyo maalin loo soo jeedo Eh, taas marka waxay u baahan tahay in ardayga eh, eh, carabtii hore waxay dhihi jireen mandalabal culaa sahra la yaali in macnaha qofkii raba inuu meel sare gaaro inuu habeen n- wax badan habeenna soo jeedo so ardayga asigay tahay inuu culaysyadaas saa qaatay in uu habeenno badan soo jeedo si uu culayskan jiro oo meesha uga saaro maxaa talo ah oo aad la wadaagaysaa dhinacyada waalidka jaamacadda iyo ardada si ay uga gudbaan culaysyada ay ka wajahaan waxbarashada jaamacadda Eh, haddii aan ka bilaabo tusaale ahaan eh, ardayga haddii aan ka bilaabo ardayga eh, nolosha jaamacadda waxay ka duwan tahay nolosha dugsiga sare way ka duwan tahay tusaale ahaan eh, dugsiga sare waxaa lagu qaataa maadooyin kooban sidoo kale buwaag oo beejijkooda iyo waxbarashadooda iyo toobigyada ku qoran oo dhan ay kooban yihiin laakiin marka aad jaamacadda timaado waxa waaye eh, waxaa lagaa rabaa cilmi baaris waxaa lagaa rabaa muxuu ahaa inaadan hal buug ku koobnaanin waxaa lagaa rabaa eh, akhris badan waxaa lagaa rabaa tusaale ahaan luqadii aad wax kusoo baranaysa maybe luqad ka duwan inaad aad, aad wax ku barato waxyaabahaas oo waxyaabaha waxawaaye ardayga loo baahan yahay inuu la qabsan karo waxyaabahaas inuu la qabsadana waxyaabaha keeni kara waxaa kow ka ah in ardayga isu diyaariyo noloshaas oo marka hore uu kusoo talagalo oo waqtiyo badanna ku qaato in uu muxuu ahaa eh, eh, eh, sidii uu ku guuleysan lahaa ugu guuleysan lahaa waxbarashada Eh, haddii aan waalidka eh, u galo waxyaabaha aan usoo jeedinayo eh, waalidiinta qasab ma aha eh, eh, inaad wax baratay qasab ma aha inaadan waxba baran waa la socon kartaa ardaygaaga eh, cunugaaga waa la socon kartaa waxbarashadiisa heerka ay marayso iyo jaamacaddii inuu ku guuleystay inuu attend gareeyo inuu yimaado xataa jaamacadda uu uu waqti ku qaato oo kalaasyadii soo xaadiray iyo in kale intaas naftirkeeda waxa waaye ardada macnay u samaynaysaa sababtay macno ugu samaynaysana waxa waaye iyo jaamacaddaba Ka- iska warqabta macalinka jaamacadda iyo eh, waxa loo yaq- jaamacadda macalinka iyo waa- iyo iyo iyo- iyo iyo ardaygaas waxa waaye nolol isku xiran oo saddex goosooda waaye haddii qof uu ka maqan yahay mar walbaba gaab waa jira waalidka marka waxa waaye eh, mashiinka dhaqaajin karo s- labada kale dhaqaajin karo waaye tusaale ahaan jaamacadda inuu macalimiintoodii iyo kuliyaddii iyo waxyaabahaas inuu la socdo cunugiisina uu dhihi karo saaki marka uu jaamacadda aado uu ka yimaado galabtii hore kaale soo fadhiisa halkaan oo maanta maxaa lasoo qaatay oo ma tagtay oo wareysan karo oo la socon karo waa waxyaabaha muxuu ahaa aadka muhiim ku ah waalidiintana ay aada uga gaabiyeen ugu dambeyntii jaamacadaha waxaan usoo jeedinaa eh, waxaa jira xadiid eh, rasuulka ka sugnaaday oo dhahayo in allaha axaba idaa camila axadukum camalan an yutqinah taasoo macnaheedu yahay shaqada ay ku jiraan jaamacadaha waxa waaye shaqo jihaad ah waaye shaqo cilmi ah waaye shaqadaas in ilaahay looga baqo oo qof walbaba sida ugu wanaagsan uu ugu qabto bulshada ugu adeego taasoo macnaheedu ay tahay inaanan business laga fiirin inaan lacag laga fiirin in wax walba waxaan ilaaha ku weydiin doono mas-uuliyaddan aad dadka u qaaday mas-uuliyaddaasna sida ugu habboon ay u gutaan ayadana wayahaa iskurao kordhaan sugaynaa la soo gaadhay maante
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay reediyow himido
dallada sugayniyo waqtigii wayna soo galay
haddaynan sama abuurayn bulshadu ma islaaxato ixtiraamku daa kaluma
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo markanna in kaalinta koowaad uu u galo ardada ay isku fasalka yihiin ibraahim jibriil waxay u ahayd mid uu haminayay muddo heerkaasi markuu hantay wuxuu bogaadin iyo hambalyo ka helay waalidiintiisa macallimiintiisa iyo ardada ay isku fasalka yihiin ibraahim jibriil waxa uu dhigtaa jaamacadda muqdisho gaar ahaan kuliyadda siyaasadda iyo maamulka guud waana sanadkii afraad ee jaamacadda ibraahim ayaan kala sheekaystay siday ugu suura gashay inuu hanto kalinta koowaad iyo dadaaladii uu ku bixiyey ugu horreynna waxaan su-aalay waxa u suurageliyey guusha uu gaaray Een, ilaah baa mahadle alxamdulilah ilaahay baa ii suurageliyey dadaalkayga iyo joodigayga iyo caqliyadeeda kadib kala ku gaaray Een, marka dadaal iyo joodi iyo karti in la- la muujiyo oo lagu dadaalo waxaa rabtid hadafkaa rabtid inaad gaartid oo aaminsan tahay inaad gaari kartid aana baahi u qabtid aana rabtid inaad ka miro dhalisid saas baa eh, muxuu ahaa uu ii suuragelisay Eh, ma filaysa in heerkan aad gaari kartay dabcan haa waa filaaye maxaa yeele wax walba juhdi ku bixisid iyo dadaal ku bixisid waxaa rabtaa inaad ka guuri kartid haddana waa inaad aaminsantaha aan kalsoontahay inaad gaari kartid hadaf mucayan aad- oo aad degsatay maxaa yeele waa tilaabada koowaad aad ku keeni lahayd hadafkaas amba waxaas aad rabtay inaad gaartid maxaa yeele aaminaada nafsadaada aad ku aaminsan tahay waa talaabta ugu horeysa aad qaadi kartid in aad ku gaartid hamigaas marka haddii asaasigaas aaminaadaas ayna jirin aanad kalsooni isku qabin inaad gaari karin aanad maskaxdaada ka dhaadhicin inaad gaari kartid oo waxaas keeni kartid wax walba u ahaada hadafkaas ma gaari kartid marka taas baa muxuu ahaa ii- i fili gelinaysa yacni dareenkaas ah inaad gaari karo ka waran dhinacyada waalidka iyo jaamacadda falcelinta aad ka heshay Een, marka ugu horeyso alxamdulilah aad bay ugu farxeen waalidiinteyda Een, waalid walba maanta wuxuu jecel yahay ardaygii cunugiisa iyo muxuu ahaa inuu ahaado kan ugu fiican meesha inuu ahaado mid aad u guuleysta inuu ahaado mid hormariya nafsadiisa anina een, rajada waalidiinteyda waxaa ah mid u fulinayo iyo nafsadeyda teedaba marka waalidiinteyda aad bay ugu farxeen alxamdulilah waana ku faraxsanaya yani inaa farxad geliyo Een, jaamacaddana maclimiinteyda iyo maamulkeyga aad bay ii dhiirigeliyeen aad bay igu hambalyeeyeen way mahadsan yihiin Een, ardaydii ugu galaaska ah oo jaamacadda la dhigatana ayakana alxamdulilah jawi fiican arday oo wada fiican waaye dhammaantood alxamdulilah dhiirigelin waa ka helaa ardadu way ku kala duwan yihiin xilligay akhriyaan duruustooda adiga wakhti gaara miyaad akhrisaa mise waa mid aad qabato inta uu qoyan yahay een cashirka Een, ani ahaan haddaa iska hadlo een, dadku way kala duwan yihiin waxaa isticmaalo waxaa ka mid ah een, wax maxfdiyo badanaa casharka marka la sharxaayo baa dhegeystaa marka dhegeysto waxaa isku dayaa inaa fahmo mar haddaa casharkaas aa fahmo een, alxamdulilah markaas aa casharkaas fahmo maskaxdayda way gelaa kadib casharkaas markaa xafdiyo yani waxaa isku dayaa yani erey ahaanteyda ani ahaan inaa ugu jawaabi karo amba aa uu fasiri karo amba aa uu sharxi karo sidaas markaas maskaxdaada kama baxaysa yani waxaa xifdisa maahan oo maadhan ku celcelinaysid laakiin waa waxaa fahantay waa tahay een, ugu dambeyn maxaa tale iyo tusaale ah oo aad la wadaagaysaa ardada ku dhegaysanaysa alxamdulilah maadaama ah sanadka ugu dambeeyay jaamacadda ee digriga koowaad ee baajka een, aana soo dhiganayo muddo waxbarasho oo aad u dheer oo dugsiya hoose ilaa dhexe ilaa sare ilaa jaamacadda yacni talada aan ardada la wadaagi lahaa waxaa waaye een, marka ugu horeysa yacni inuu muxuu ahaa nafsadooda horta kalsooni ku qaban marka ugu horeysa inay isku kalsoonaanaan oo ah ee kalsooni nafsadooda aaminsiiyaan inay wax walba ay rabaan ay gaari karaan Een, midda kale caqliyadooda ina caqliyadooda ay ka dhigaan caqliyad qof guuleysta caqliyadooda inay ka saaraan niyijabka iyo muxuu ahaa w- w- walwalka iyo muxuu ahaa walwal mala aanaysid laakiin inaa muxuu ahaa aaminsantaha inaa hormari kartid Een, midda kale aan ku xijin lahaa waxaa waaye een, ardayda inay xirfado yeeshtaan yacni luqadaha waa muhiim luqadda waa muhiim luqadda markaa taqaanid maanta carabiga amba ingiriiska alxamdulilah waa aqaanaa luqadda markaa taqaanid waxaan sida soomaaliya camal ay ku noqonaya marka laguu sheego aad fahantid qaab kaloo ku sheegi kartaa luqadda marka wax muhiim waaye oo ardada saameyn ku lahaanaya qaabka ay wax u wajahayaan maadaama oo ma- manaahijta badana hadda ku baxoyaan luqadda ingiriiska iyo carabiga qaarkood oo haddana een, si oo tartiib tartiib ah iskugu bedelayaan soomaaliya laakiin luqadda ingiriiska iyo carabiga waa international waa luqado wax badan horumarsan oo wax badan aa ku heli kartiin Een, midda kale een, inaad baahi u qabtid oo rabtid inaad guuleysatid inaad dadaal muujisid inaad niyijabin inaad mar walba ahaatid qof hore u soconayo Een, midda kale waxaa kusoo koobi lahaa oo uu soo gunaadin lahaa laba erey yacni guusha iyo maskaxda kaa gelin oo maskaxdaada ii gaarin Een, niyijabkan iyo wadnaha ka gaarin yani labadaas hadaa fasir waxaa waye yani guusha maskaxda markii gaasho aa argaato maanta inaa kaalin gasho camal aa dhahday maanta waa fiicana kaalinaa gal yacni iyo noqon iyo maskaxda kaa sirin iyo ku sirin A- iyo yacni ja yacni marka qofka uu maskaxda ka gasho yacni maanta waa fiicanaata uu isdhiganaya yacni wuxuu isleeyahay always waa fiicanta su-aashaas maan dad kula mid ah jiraan oo dadaalaya mar walba maanta waxaa ugu dheeraata ugu fiicnaata een, marka ugu horeysa ilaahay qadartiisa waa mar kalena dadaal yar waaye biri ayakaa sidaa samayn karaan way kaa hormari karaan Een, marka mar walba joogteen lahaw mar walba siibaana waxaa keentay maanta ka badan raadi mar walba ahaw qof horo siisaba Een, marka dhahayna guuldarada ama niyijabkane iyo niyadda kaagala yacni Een, la-aan maahan nolosha een, waxay ups and downs leedahay yacni marar waa fiicanta mararna way xuntahay waa lasoo wada mara Een, marka aa- kha- aa noqotid qof maanta oo arin yar oo ka hor imaada ama ku fashilmay yacni isla markii wadnaha gelayn bes waa eber waa ma sameyn kartid yacni niyijab iyo wadnaha kaa gaari mar hadduu wadnaha kaa gaari niyijabka bes waa meeshaasa kugu dambaysa mana soo kiceysid intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaaga imaanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo inta inaad ambalayd cilada anigu ka tegi lahaa adduuniya akiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga